waxaa jiro goboladan koonfur galbeed ayaa waxaa ka jiro qayladhaan ku saabsan inay dadkii deganaa meesha ay biyola'aan soo food saartay iyo daaqii oo aan lahayn roblemkan waa roblem soo jiray sanadihii hadda lasoo dhaafay labaatankan sana hadda lasoo dhaafay waxa waaye dadkii xilligii guugii ah roobka yaraa deertiina roob fiican ma qubanin afartan milimitr roobaa qubtay roob aad u yaraa qubtay dadkii warihii wixii ku jiray biyihii waa dhammaadeen markan koonfur galbeed eriyadeeda saddexda gobol oo shabeellada hoose bay ibokool saddexdaba waxawaay dhibaatadan waa kusoo lalaabataa siba waxaa u daran bokool iyo bay ayaa u daran iyo qayb ka mid a shabeellada hoose biila-aantaas joogto waaye markaan waxaan rabnaa in la bilaabo mashruuc biyidhaamina dadkii hadda qaxay bilaabeen waxay usoo socdaan meelaha webiga ah iyo meelaha xamar oo kaleo biyo laga heli kara ayay usoo socdaan qaydhawo hadda magaalada naftirkeedii fuustadii waxay joogtaa toddobaatan kun beri waxay tegi doontaa iyadoona bilaabmin xilligii jiilaalka janaayo febraayo maarsa ah soo socoto saddexdii bilood oo jiilaalkaa soo socdo ummadii biila-aanay ka cabanayaan daaq la-aan